The voice of America. VOA.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america caalamkao dhan waxaad naga dhagaysanaysaan boggayaga internetka v o a somaly com
waa fiidaxada bisha nofembarna waa kow sannadda labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka efemyada geeska afrika telefoonka gacanta waxaana idaacadda fiidnimo daadihinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warar dheeraada oo ka soo baxaya weerarkii ismiidaaminta al-shabaab ay maanta ku qaaday hoteel saxafi saakay markii salaad nin jecel u toosay oo dadku ay tukadeen kaas ay ku noqdeen hurdadii baan maqallay qarax aniga qolkayga albaabkaa soo fuulay sariirta markaas waa la kala cararay kadibna waxaan ogaannay in ay dad badan ku dhinteen waxaad sidoo kale maqli doontaan aan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
waa tahay dhaqanka iyo hiddaha way noo soo socdaan goordhow laakiin marka hore warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa waxay sheegayaan in tirada dhimashada ee ka dhalatay weerarkii ururka al-shabaab ay ku qaadeen hoteel saxafi ay gaadhay ugu yaraan toban qof in ka badan labaatan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa v o eda u sheegay in weerarkaasi ay ku lug lahaayeen lix ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab oo adeegsanayay laba gaari oo laga soo buuxiyo walxaha qarxa waxa uu sheegay in labadaasi gaari ay qarxeen wakhti ay u dhexaysay labaatan daqiiqo wasiirka ayaa sheegay in dhammaan raggii weerarka soo qaaday ay ciidanka amnigu dileen kuwaas oo ku labisnaa dirays ay leeyihiin ciidamada burundi dadka dhintay waxaa ku jiray jenaraal cabdikariin yuusuf dhagabadan abaanduulii hore ee ciidamada xooga dalka soomaaliya iyo cabdi maxamed abdidoon oo xubin ka ahaa baarlamaanka soomaaliya islamarkaana soo noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga iyo mulkulihii hoteelka cabdirashiid jire wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in ciidanku ay badbaadiyeen dad fara badan oo ay ku jiraan ilaa afartan ka tirsan shaqaalaha dowladda taliska ciidamada amisom ayaa weerarkaasi si xoogan u cambaareeyey waxayna ku tilmaameen inuu ahaa weerar axmaqnima
dalka ruushkana waxaa maanta isku soo bax baroordiiq loogu samaynayo laga sameeyey dalkaasi taasoo laba boqol iyo toddobiyo toban rakaab ah iyo toddoba shaqaalihii diyaaraddii ruushka ayadee shalay ku dhacday magaalada sharmasheekh ee dalka masar inta badan rakaabkii saarnaa diyaaradda dhacday ay ahaa muwaadiniin u dhashay dalka ruushka oo kasoo laabtay magaalada dalxiiska loo tagay sharmasheekh kuna sii jeeday magaalada st persburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka ruushka midadka boqol labaatan iyo sagaal qof ayaa ilaa iyo hadda laga helay goobtii shalay diyaaradda ku dhacday kuwaasoo la geeyey magaalada qaahire ee caasimada dalka masar qaar ka mid a qaraabada dadkii ku dhintay diyaaraddaas ayaa sheegay inay sugayaan inta eeladooda laga xaqiijinayo ee la adeegsanayo caddayn muujiyaha qofka asal ahaan waxa uu yahay ee loo yaqaano d n a
hogaamiyaasha kuuriyada koonfureed shiinaha iyo jabaan ayaa isku raacay inay dib u amba qaadaan kulamadoodii saddex geesoodka ahaa iyagoo dhinac iska dhigaya muranada muddada soo jiitamayay iyo weliba dhibaatada u dhaxaysay wadamadaasi ee soo taagnayd tobanaanka sano madaxweynaha kuuriyada koonfureed haweenida lagu magacaabo bak yunhi ayaa haddan maanta magaalada siyool ku marti qaaday ra-iisul wasaaraha jabaan shinso abe iyo hogaamiyaha shiinaha li kibyang kulankii ugu horreeyey ee dhex mara quwadaha dhaqaalaha eshiya tan iyo sanadkii labada kun iyo labayo tobanka kulamada ayaa yimid si looga hor yimaado kulamada ayaa imanaya si looga hor yimaado ama looga hortago aandhehe cagajiidka abow ee ku aadan inuu qiro hawsha aan wanaagsanayn ee jabaan ay ku yeesheen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay nusqarnigii ugu horreeyey waxaa maanta dalka turkiga ka bilowday doorashada xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi iyadoo xisbiga talada haya uu doonayo inuu ku guulaysto mar kale tirada ugu badan ee xubnaha baarlamaanka ee dalkaasi kumanaan qof ayaa safaf dhaadheer u galay siday u dhiiban lahaayeen cododkooda doorashada maanta ayaa tii labaad ee shan bilood gudahood la qabto kadib markii xisbiga madaxweyne reseb dayid erdogan ee magaciisa la yidhaahdo a k b uu waayey tiradii uu ku hogaamin lahaa baarlamaanka muddo saddex iyo toban sano ah guuldaradaas ayaa keentay in ra-iisul wasaaraha dalkaasi turkiga ay ku adkaato inuu soo dhiso dowlad wadaaga
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america caalamkao dhan waxaad naga dhagaysan kartaan v o a somaly com sida aad warkaba ku maqlayseen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday maanta hoteel mid ka mid a hoteelada ugu caansan magaalada oo ah hoteelka saxafi ugu yaraan toban qof ayaa ku dhintay weerarkaasi labaatan in ka badanna way dhaawacmeen ugu dambeyn weerarkaasi waxaa soo afjaray ciidamada amniga ee soomaaliya shan saacadood iyo badh kadib markii weerarka ay ku qaadeen ururka al-shabaab cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray muqdisho
dadka geeriyooda waxaa ka mid ah xildhibaan maxamed abtar tudoon oo ka mid a baarlamaanka soomaaliya jenaraal cabdikariir yuusuf dhegabadan oo ahaa abaanduuli hor oo ciidamada xoogga dalka iyo milkiilaha hoteelka la weeraray cabdirashiid ilkhayte goobjooga ku sugnaa meelaan ka fogeyn hoteelka la weeraray ayaa u sheegay v o a siday wax u dhaceen saakay salaada subxi markii laga soo baxay kabacdi wax yar yaa meeshaan qaraxu ka dhacay annagu meeshaanaan fadhinay goobjoogayaal baan ahayn laakiinse baabuurta qaraxday iyo waxa qaraxoo dhacayan ka war heln adugu maxaad aragtay sheeg maxaad dareentay annagu wallaahi argagax baan dareennay waa dareemi kartaa qof qarax ka dul dhacay marka qaraxii oo dhacay iyo dad dhaawaca iyo wax meelaha yaalyaal iyo rasaas waxaas baan ku war heln meeqa dhaawacaad aragtaa ma dhimishaha wallaahi ilaa afar qof oo dhaawaca waa arkay ilaa saddex qof oo dhimasho ah ma hal qaraxaa dhacay mase qarax kalaa dhacay laba qarax baa dhacday qaraxii hore marku dhacay kabacdina gaari jidka yaallaa qarxay wuxuu khasaaro geysta waxaan arkayay yar kaamiraysta oo gaariga geestiisa wax ka duubayay oo qaraxa uu gaarigu ku qarxay ayaan arkay qaraxa koowaad oo loo adeegsado gaari ismiidaamin ah kadibna ay gudaha u galeen ciidamo ka tirsan al-shabaab hoteelka waxaa goobta soo gaaray dad aan ka fogeyn goobta kuwaasoo dadka caawinayay waxayse mar labaad la kulmeen qarax kale oo gaari loo adeegsaday sidau v o da u sheegay cabdinaasir cali oo ka mid ahaa dadka gurmadka u sameynaya dadka waxyeeladu soo gaartay dhoyndhay waxaan saaray qarax horta qaraxyadu mid waa horeeyey midna waa dambeeyey midka dambeeyana waxaa la kulmay gaari nimankii dhagarqabayaasha oo ay ku galeen hoteelka ay baranka uga tageen gaarigaas waa cabaysnaa annagana dad shacaboo isqiiro iska qaado dad ku gurma aheen qaraxaas waa ku sugan maxaa yeelay qaraxii baabuurka soo naag yaalo annagoo dad qaadeenno waxaa ku dhintay laba wiilaa ku dhimatay qaraxaas labadaas wiilna waxay ahaayeen wiilo dad shacaba waday oo qaadaaya ayagoo wada gaari agtiis markay maraayaan niman shabaab dabaq saarna ay soo togtay meeshay ku dhaceen qaraxdii sidii ula kulmeen intaasaan dhiigi saaray iyo dad kale dhowr qofood oo dhaawac oo fudud soco kartana waa arkay guud ahaan waxaad aragtay mise dhimashaa mise dhaawaca afar dhimashaa iyo saddex dhaawacaan arkay intaan dhiigi saaray inaaga saareen intii dhehig inta aan saaray afar dhimashaa iyo saddex dhaawacaan arkay ilaa saakay oo gaariga dambe u geystay gaariga dambe u geystay adigu xagee joogta mal qarxu dhacay qarax labaad markuu dhacay gaariga waxaan u jiray shan iyo toban mitir oo kale markii dhacay Ha, wax kama dheereen saas ugama dheereen ciidamo si gaar ah u tababaran oo la tacaala xaaladaha degdega ee muqdisho kana tirsan hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa gudaha u gala hoteelka saxafi waxayna soo badbaadiyeen dad u badnaa xildhibaano siyaasiyiin iyo culimowdiin hoteelka ku goodoonsanaa waxaana ka mid ah xildhibaan cabdulqaadir maxamed aadan sandheere oo markii bannaanka loo soo saaray kadib v o e da la hadlay xaaladdu waxaa weeye saakay markii salaad nin jecel u toosay oo dadku ay tukadeen gaars ay ku noqdeen hurdadii baan maqalay qarax aniga qolkayga albaabkaa soo fuulay sariirta markaas waa la kala cararay kadibna waxaan ogaanay in ay dad badan ku dhinteen oo mas-uuliyiin iyo khiyaaro hoteelka degan innaa lilaahi wa innaa ilaihi raajicuun kulli waa u tacsiyeynaya dadkoo dhan soomaali meel kastoo ay joogto waa u tacsiyeynaya ilaahay walaaleh naga dhinta ha u naxariisto waxaa waaye argagixiso haddii qofkii rabay inuu dadka argagixiyo maanta shaqa fiican ay qabteen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkaad ku jirta xilligaas Waxaan ku jiraa ciidamada ku soo badbaadiyey jiifka ciidamada- ciidamadaas soo saaray ha.
dadka geeriyooda waxaa ka mid ahaa baa lee sheegay gaal magacyada ma sheeg sheegi karo dad badan baa dhintay hadda adigu waad caafimaad qabta anigu caafimaad baa maxaad dareemaysaa xildhibaane maadaama meel weerar ka soo baxay waxaan dareemayaa in musiiba ka dhacday waad garan kartaa waad ciir qabaysaa saaxiibadaabaa dhintay Dadka ugu hoteelkeenna lahayd inaad badbaadaysa ma kula ahayd fiiri waxaan waxaan aaminsanahay naftaan ilaahay baa leh hal mar bay dhacdaa waa anigaa haddaba kula hadlaayo intaan hotel tegay mariga isma saa dadka la badbaadiyey waxaa ka mid ah sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah hay-adda culummada soomaaliyeed kuna jiray gudaha hoteelka markuu weerarku u dhacayey isbitaalka madiine ee muqdisho ayaa la gaarsiiyey shan iyo labaatan ruux oo qaba dhaawacyo kala duwan oo laba ka mid ay ku geeriyoodeen gudaha hosbitaalka sida uu xaqiijiyey agaasimaha isbitaalka doctor maxamed yuusuf bismi illaahi raxmaan raxiim saakay abbaarihii ee, lixdii oo labaatan dhiman adigaas daqiiqado ka hor hortaro qarax weyn baan maqalnay lixdii oo labaatan dhiman waxaa nagu soo bilowday gruubkii u horreeyey oo dhaawaca ah oo isbitaalka la keenay ilaa laga gaaro shan saac oo labaatan dhiman dhaawacyada waa la keenayay mar laba la keeno mar saddex la keeno sidii loo keenayaba laakiin uu dhammaan macni waxaa naloo keenay markii ugu dambaysay labaa ugu sii dambaysay iyadoo aan marayno mataqaanaa maxay ahayd ee, labaatan iyo saddex oo admission ah iyo shan oo fudud aa laba kale nagu soo darsoontay marka waxay noqdeen ee, labaatan iyo shan oo aan jiifinay oo aan treatment u subinay iyo shan oo gurigooda aan u dirnay waxaa kaloo jiro laba qof oo kuwaasi ka mid ah oo kuwii la seexiyey ka mid ah midna emergency roomkuu ku dhintay midna wuxuu ku dhintay tiyaatarka markuu ka soo baxay labadaasna waa jirtaa albaabka hore hoteelka la weeraray ayaa lagu arkayay meydadka laba ruux oo mid ka mida guud ahaan jirkiisa uu gubanayey halka burbur xooglan uu soo gaaray hoteelka la weeraray iyo goobihii ku dhowaa cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
haddaba sidaad warbixintaasi ku maqlayseen waxaa dadka weerarkan ka badbaaday ka mid ah sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ah culamaadiinka ugu caasan soomaaliya sidii ay wax u dhaceen ayuu uga warramay wariyaha v o a jacfar kuukay waa tahay walaalow eh, salaadii subax markaan tukanay eh, weliba xabaar aan fadhinay oon qur-aankii akhrisanay oo oon qiyaasta labiyo tobankii oo lixda subaxnimo oo labaatan la ay tahay anugu markaa intaan istaagay sariirta saa isugu kala bixiyey ayay qaraxii koobaad u dhacay baabuurkii ay kusoo dhufteen meesha marka hugul iyo qarax iyo waxay kor maray iyo adduunkii oo dhan iyo waxay igu soo daatay korkayga oo kuleel iyo burbur iyo balaayo iyo muraayad wax saasaa jiray sariirtii baan ka degay marka gacantaa fadhiistay baan sariirta iskaga tiirsaday Eh, dagaalku de wuxuu socday dhowr saac xilligaas hadda aan kuu sheegay ilaa afar saac dagaalku korkayga unbuu ka socday Eh, markii dambe nimankii meesha soo weeraray Eh, anigu hoos baan deganaa marka Eh, qaybtii aan deganaa bay soo galeen marka hadalkoodaan maqlay marka qolka hortiisay cabaar joogeen oo iskula hadhadleen oo qoryahay ku goongalaysteen dhowr mar xa- meeshaasay xabadaha aada uga ridayeen hortayda ah Eh, qolal kale dad ku jireen inay dileen iyo hadda lama socdo laakiin way la hadlayeen dad ashahaadan baan maqlayey naag abow abowle waan maqlayey Eh, cabaar bay halkaa joogeen aniga daaqaduhu way ii furnaayeen albaabkuna furaha saa ugu waxaysnaa laakiin rabbiga khaaliq ee awoodda badani inay soo fiiri hadday saaq daaqada usoo istaagaan way arki lahaayeen Eh, anigu waxaan rumaysnaa hadduu malagay galan inaan dhiman haddii kale inaanan dhimanin si caadi aan isaga fadhiyey marka ma aynan soo fiirininba sheekadooda caadi baan u maqlayey iyo iyagoo isla hadlay oo leh rasaasta Eh, aan tashiilano Eh, dagaalku kow ma joogo Eh, xabado badan bay halkaa ka ridayeen qori aada u dhawaaq kulul baa ku jiray oo runtii markuu dhaco wadnuhu ku xanuun oo dhib badan cabaar uun markay sidaa sheekadu u socotay teleefanaa lala soo hadhadlayay ayaga waa eh, dad bay la hadhadlayeen kolkii dambe waxay yidhaahdeen waa kor baan horta mar xabado badan xaggooda loo soo riday bay dheheen war ma hebel kugu dhacday maya iguma dhicin alxamdulilah marka wax yar markay joogeen bay dheheen kor aan fuulo marka kor bay fuuleen annagana sheekadooda waan la socday marka khayr baan dareemay mar hadday meeshii ka kaceen adiga marka haddi waxa la isku ridina wax caadi ah ma ahayn kolba waxbaa nagu sii soo kordaadanayay marka duruuftu um, sidaasay ahayd maray afartii saac uun ahayd ayaa la ii soo galay oo un dad niman askar ah ayaa gudaha soo galay me qaybtii aan joogay soo galeen magacayga iyagoo sheegi baan maqlay oo sheekh nuur bal meelahan ka fiiriya inay iy- kuwii kale yihiin iyo in kalaan yar kala hubsaday kolkaan u maleeyey un ciidankii inay yihiin baan soo istaagay oon istuso war waa aniga waa ay kan waayahay waxaa jira warar ee magaalada ku jira hadda oo sheegaya in ay ku arkeen amaba ay ku qabteen oo ay ku sii daayeen arrintaasi maxaa ka jira maya nimankaasi hadday arkaan ima sii daayeen ima ayna arag nimankaasi waxayna ku dhacday un inayna arag wax kaleo lagu fasiri kara ma lehe waa waa ilaahay awoodiisa ilaahay unbaa sidaa awooda waxbana uma dhexaynin sheekadooda oo dhan waan maqlayay hadday soo fiiriyaan way arki lahaayeen hadday arkaanna way garan lahaayeen oo de meediyahaba kama baxo marka ima aynan qabanin ima ayna arag xataa hadde suuqa waxaa aada ugu jirta sheekhi waa la dilay marka mana dhimanino waaban anigan hadlaya mana aynan qabanin dhaawacna miihi marka xaqiiqadu waa sidaas ragga hoteelka kula deganaa ee hadda la sheegayo in ay dhinteen iyagu ma kuu dhowaayeen oo warkooda iyo marka ay raggan is arkayeen codkooda ma kusoo gaaraya maya qaybta aan anugu joogay xaaladeedu hadda siday tahay iyo wax ka dhintay iyo wax nool nin ashahaadanaya waan maqlayay oo laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah ku celcelinayo waan maqlayay ninkaas xaaladiisa inuu dhintay iyo siduu yahay ma aqaano islaan hadlaysay oo iyaguna ay la hadlayeen oo abow abowle waan maqlayay islaantaas iyo ninkaas inay dhinteen war uma hayo laakiin dadkan kale ee dhintay isku qayb ma anaan ahayn masalan dadka dhintay waxaa kamid a allah unaxariisto xaaji cabdirashiid ilqayte ninkii hoteelka lahaa allah unaxariisto nin daahir xasan la yidhahdo asna madaxda hoteelka kamid ahaa abtidoon ninkii ahaa xildhibaanka dad badan baa dhintay hoteelku dib wuu weyn yahay qaybaha kale dadkaasi ku dhinteen markii hoteelka laiga soo bixinayay mayd baan ka tallaabsanoo meeshii yiilay maydkaasna waxaan qiyaasayaa uuna sharwadayaashii inuu yahay meesha taagtaagnaa
waa tahay kaasi waxa uu ahaa sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ahaa dadkii ka badbaaday weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka saxafi oo u warramayay wariyahayaga jacfar kuukay dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa ammaantay jawaabtii ay ciidamadu ka bixiyeen weerarkii ay al-shabaab halkaasi ku qaaday waxayna sheegeen in ciidamadu ay soo badbaadiyeen dad fara badan wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaana ugu horreyn weydiiyey bal inuu nooga warramo khasaaraha weerarka ilaa hadda dhimashada aan hayno oo wax qof dowladda u shaqeeyo waa labadaas qofood oo jenaraal dhagabadan iyo xildhibaan abtidoon labadana ilaahay waxaan ku daraynaa inuu naxariisto waxaa kaleeto ku dhintay ku geeriyooda meesha allah unaxariisto cabdishiid ilqaytal ahaa oo ahaa ninkii hoteelka iska ahaa laakiin hoteelka waxaa laganaa ilaa iyo afar ruux oo u shaqeeya dowladda ama xildhibaana ha ahaadaan ama wasiir ha ahaada ilaahayna waa badbaadiyey wuxuuna ku badbaadiyey dadaalkii ay galeen dabcan waktigoodiina lama gaarin oo qadarkooda wakti baa u dhimaa laakiin haddana dadaal xoogan oo ay sameeyeen ciidamada amniga gaar ahaan hay-adda nabad sugidda ayay ku badbaadeen marka dhimashada horta waa intaa dhimashada kaleeto oo shacabka dadka shacabka ahaa dad shacaba ayaa ku dhintay oo weliba ku dhintay qarax labaad gaari kaleeto oo dibadda yaallay oo ay qarxiyeen marka la isku daro isku wada geeyay ilaa iyo hadda inta aan hayo ma dadkii askarta ahaa oo biyaha ahaa ee qaraxa baabuurka markii lala ku dhintay dadkii hoteelka dhexdiisa ku dhintay marka la isku wada geeyo waa ilaa iyo sagaal ama ilaa iyo toban waayahay waxaad sheegtay dad fara badan in lasoo badbaadiyey bal sida lagu soo badbaadiyey iyo meesha laga soo badbaadiyey halkay ku sugnaayeen sharaxadiga sii dadka horta waxay ku horta waktigay soo galeenna wakti waxay ahayd waktiga ay soo galeen wakti ma ahayn ay dadka banaanka ay wada taagnaayeen maaha waa wakti salaada subax la dukaday waa wakti dadka badankooda ay qololkooda ku ku jireen oo horta taasna yani wuxuu ahaa waxay qayb ka geysatay in inta badan aan yacni aysan ku dhimanin soo gelitaankii hore ay soo galeen haddii ay banaanka taagnaan lahaayeen ama meesha kofeega laga cabay howlka ay ay sida caadiga galbihi oo aada loogu badan yahay marka waktiga ay soo galeen ayaa yacni horta qayb ka ahaa in dadka badankiisa la badbaadiyo waxaa kaleeto hadee qayb ka ahaa ciidamada soomaaliyeed ee hay-adda nabad sugidda gaar ahaan oo runtii khibrad iyo tababar dheeraada u leh si dadkan loo wa waa fahmi kartaa khasaaraha ay geysteen muddada ay meesha ku jiraan oo badnayd iyo khasaaraha sida uu u yaryahay waa fahmi kartaa intaasna waxa waaye yani ayaga unbaa yani la raadsanayay oo la daba socday oo loo diiday inay qof ay jiraan ilaa iyo meesha hoteelka ugu sarreyso ay galaan oo ay meel isku soo isku soo oodaan ama isku soo ay galaan oo meeshaas dadka xabadaha uga ridaan marka sababta ugu weyn oo loo badbaadiyey waxay ahayd khibradda ay leeyihiin ciidamada amniga cid kaleeto gacan laga siisay ma jirto waxaan maqlayay yani amisom ay soo gashay amisom ma aysan soo gelin loomana baahnayn waxaan ku filnaa ciidamada soomaaliyeed ayaa ku filan waxaad ii sheegtaa dadka weerarka soo qaaday imisay ahaayeen tiradooda maxaana ku dhacay hadda xaaladooda waa sidee tirada ilaa hadda lahaayo oo la dilay ilaa shan qofood waaye inkastoo leeyahay qof kaleetaa jiro oo lixaad oo isagana saas oo kaleeto loo dilay mas-uuladoodana waa lahaayaa dad waxay ku jiraan islaynahay ilaa hadda waxaan rabaa warbixintana waa warbixin horudhaca waayo wax badan baa iska bedeli karo marka xaqiiqda la helo laakiin ilaa hadda warka aan helayna waxa waaye inay ku jireen dad ajnabi ah inay ku jireen sawirada marka lasu dad ajnabi qaabkooda u wajahay inay ku jireen ayaa muuqato watay waxayna wateen oo ay gasnaayeen dresska ciidamada burundi waxaan dhihi karaa waa markii ay ciidamadii ay soo weerareen leego dharkii wixii saanadkii ay meesha kala baxeen inuu ka mid ahaa ayaa dhici karto waxay gasnaayeen dhar uu ku dhegan yahay calanka burundi
waatay dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo u warramayay haaruun macruuf halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan sannadkan sii dhammaanaya waxaa doorashooyin ay ka dhaceen dalal badan oo ku yaala qaaradda afrika waxaana dalalkii ugu dambeeyey ee doorashooyinku ay ka dhacaan ka mid ahaa dalalka tanzaniya iyo ivory coast dalal badan ayaa la filayaa in sannadka soo socda ay doorashooyin ka dhacaan ama lasoo doorto hoggaanka dalka sida soomaaliya oo kale hase ahaatee dood badan ayaa hadhaysay is-xukunka afrika kadib markii ay soo baxeen hogaamiyaal badan oo damac kaga jiro in ay xukunka sii dheeraystaan islamarkaana wax ka beddel ku sameeyaan dastuurka dalkooda haddaba xidhiidh noocee ah ayaa ka dhexeeya xukun wanaagga iyo horumarka dalalku ay sameeyaan agaasimaha mashaariicda gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika doctor cabdiraxmaan bayle oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa isbarbardhig inoogu samayn doona xukunnada kelitaliska ah iyo kuwa dimuqraadiga ah ee afrika iyo sida dalalkoodu ay u kala horumarsan yihiin dr bayle wuxuu barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ka qayb galay isaga oo ku sugan dalka ivoricos oo dhowaan ay doorasho ka dhacday inta barnaamijku socdona qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su-aalo weydiin doonaa dr cabdiraxmaan bayle kusoo dhowo laanta afka soomaaliga v o a waad mahadsantahay waad mahadsantahay
aad ba waxaa lagugu xasuustaa de wasiirka hore arrimaha dibaddana waad ahayd haatanna dhinaca mashaariicda khaaska aad bangiga horumarinta afrika u qaabilsan tahay oo agaasimahaad madax ka tahay qaybtaas afrika markaynu ka hadlayno dhinaca doorashooyinka dee muuqaalo kala duwan baa laga xasuustaa bal markaad waayadan dambe dib u yar milicsatid bal dhinaca doorashooyinkan ugu dambeeyey gaar ahaan dalkan aad joogtid doorashadii ka dhacday
waa runtaayo doorashooyinku de waxay tilmaamayaan ismaamulka iyo dadka dadka horumarkiisu halka u taagan yahay bay tilmaamayaan wacyiga siyaasadeed halka u taagan yahay ayay tilmaamayaan africana siaad ogtahay de wa wa wa wa waa qaarad aada iyo aada u ballaadhan weeyaano dawlada iyo dadka ay googolin ku nool yihiin dalka kan haddaan kaaga warramo sidaad weydiisay waa dal de ku yaala afrikada galbeed dhibaatooyin fara badan fara badanna soo mutay waxaan kuu sheegaya waxa weeye anugu dalkan waxaan imi kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo siddeetankii baan imi waxooga yar baa joogay waan ka tegey haddana waxaan kusoo noqday bilowgii siddeed iyo siddeetankii marka laga soo bilaabo ilaa maanta intaan tunis tagnay mooyaane oo toban sano ahayd baan joogay halkan marka dhibaatooyin fara badan baa dalka soo maray labadii kun markay ahayd horta odaygii hore xukumi jiray baa ka dhintay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii dagaalo qabaa'ila yaa bilaabmay dagaalo yaa bilaabmay siyaasadeed waan gartay marka waxba waxba yaanan kuusoo wadine laba kun iyo saddexdii anagu waan ka guuray tunis baan qabanay intaa ilaa iyo intaan imika soo noqonay oo ahayd bilowgii sanadkan dagaalo fara badan oo aada iyo aada u qadhaad ayaa soo kala dhex maray qabaa'ilka halkan halkan yaalla oo ilaa shan iyo lixdan qabiilo oo aan isku af iyo isku diin iyo isku atoon ahayn xataa madowga laftiisu ay kala kala kala midaba gungun leeyihiin maanta heshiis waxay ku gaadheen dhowaan shan sano hooseed bay heshiis ku gaadheen inay isdoortaan inay isdoortaan isxulafaystaan marka de wuxuu yahay maanta shalay doraad sab axadii dhawad waa la isdoortay maad dareemeynin meesha doorasho ka socoto waan gartay waan gartay afar iyo labaatan saacadood dabeedna ninkii odayga ahaa baa loogu celiyey marka wa wa wadanada imika dhaqaalahoodu cikaa maray uu ka mid yahay waan gartay marka afrika dee dhinacyo kalena waxaa jira in waktigii la dhereersanayo madaxweyneyaashii laga yaabo qaarkood ay xilligan furayaan dastuurkii ay ka dhigayaan saddex jeer in la doortoo kale iyagana muuqaalada kale africa ka waran eeg waxaa meesha ku jira waxa weeye horta africa sheekada quruxda badan lee la odhan karaa waxa weeyaan wadanada dhaqaalahoodu korayo kuwa ugu sarreeyay ku jiraan africa ku jirtaan wax aan hore loo arki jirin loona maqli jirin loogana sheekaysan jirin baa africa ka dhacaya africa waxay noqotay seeladii wax loo soo iibyeenayey also khayraadkii dibadda loo dirayay africa ayuu ayuu ayuu ka dhacayaa aan kuu sheego wadanada ugu cajiibka badan leh dabeetana waxaynu eegi doonaa balaada wadanadaasi siday arrimahoodu yihiin wadanadaas tobanka ugu sarreeya adduunyada tobanka adduunyada ugu sarreeya ilaa lix toddoba ayaa afrikaana dhaqaalahooda angola botswana ethiopia kenya ghana nigeria south africa tanzania uganda zambia wadanada waxa weeyaan afrika jiidaya ee dhaqaalahooda cirkaa maraya weeyaan now haddaad eegto wadanadaasi doorashooyinkooda waxa ay yihiin waxaad arki karaysaa ruwandana ku dar ruwandana way ku jirtaa oo seshels baa ku jirta oo moritius baa ku jirto wadanadaasoo dhan markaad eegto waxaad arkaysaa intooda badani inay yihiin wadana isdoortay oo dimuqraadiyad ka ka dhacday oo maamul wanaagooda la la la la tixgeliyo adduunka la tixgeliyo dee dhinaca kalena saad sheegtay weeyaane dad fara badan oo iyaguna doonaya inay wax kororsadaanna way jiraan waxay u eg tahay waxay u eg tahay waxa weeye ama qofku ha kororsado ama yaanu kororsanay dawladda iyo maamulkeeda iyo siday tahay baa maanta wuxuu yahay waxaa dhaqaalaha haga wadanada maanta ugu sarreeya ma aha kuwa ugu maal badan kuwa ugu resource badan ma aha kuwa ugu dad badan ma aha kuwa ugu waaweyn ma aha waa kuwa maamulkooda siyaasadeed meel ku socdo ee dadkiina kaxaystay ama digtatornimaha ku kaxaystaan ama yaani ku kaxaysanne waddankiina meel geliyo weeyaan su-aalo badan baa meelaha kolba kaa weydiin doonaa laakiin dhinaca asia banaynu tagno oo dhegeysti khadka xagga inagaga soo biiray bal magacaaga magacaygu waa cabdiraxmaan aburaas waan idin salaamayaa adigoo ismaaciil farjara iyo wasiirkii hore cabdiraxmaan beyle su-aasheedu waxay tahay afrika sidee ku gaari kartaa doorashooyinka ka dhaca wadamada reer galbeedka ee ah xor iyo xalaasha maxay si ka baran karaan taariikhdii wadamada reer galbeedku ay usoo mareen inay waxbarasho inay inay gaadhaan doorashooyin xor iyo xalaala aadaad mahadsan tahay doctor cabdiraxmaan baylaan siinaya aniga aniga waxay ila tahay waxa weeye adduunkana dad badan baa taan qaba qaba africa waxa laga tegey iyagoo aan tacliin lahayn iyagoo waxbarashadoodu aada iyo aada u hooseyso iyadoo dhaqaalahoodu aada iyo aada u hooseeyo ayaa la yidhi waa laydinka baxaya isxukuma isxukunkuna cilmi iyo arrimo u baahan yahay dee dowladda maraykanka haddaan kasoo qaadno kun iyo toddoba boqol iyo iyo iyo lix iyo toddobaatankii soo mahayn markii ay xor xor noqdeen ya ilaa waktigaasi imika waa imisa dhowr laba boqol iyo koob oo sanadood baa ayaa kasoo sokeeyey intaasay soo jabayeen oy soo kufayeen innaguna maxaan haynaaba africa waa konton sano ya konton sano wakti dheer ma aha si iyadoo sidaa tahay haddana waxaad arkaysaa wadano fara badan oo wax ka bartay ya oo dadkoodii cilmi geliyey iyaga laftooda dowladooda si fiican u maamulaya waxaad arkaysaa dee maanta iyo iyo toban sano horteed shaqa wax badan baa udhexeeya dadku siday siday u socdaan iyo dimuqraadiya takalaan kugu daraya adeer waxa weeye eeg africa adduunyada kale way ka duwan tahay ya adduunyada kale way ka duwanta halkan aan kuu sheegaya maanta shan iyo lixdan qabiilo ayaa degan oo afkoodii le ya oo qaarkood kaymo yaryar ku nool yihiin waan gartay oo laga yaabaaba inay dhar wanaagsan xidhnayn maaragta marka intaasoo kun oo luqo marka waddanadii lagu hadlayo dhibaatadeeda ay leedahay waxaa kaloo meesha ku jirta waxa weeye dimuqraadiyadda la sheegayo bal hadda inagu inaan dib u eegnaaba suuragalaba ay dadka qaar leeyihiin dimuqraadiyaddu ma in qof waliba vote ridaa mise waa wax kale haddii europeanisku taa soo saareen oo iyagoo siman ay yidhaahdeen qof waliba vote ha rido inaad duuduub lagu liqo miya in duuduub lagu liqo oo la yidhaha qof waliba vote ha rido ya mise waa in la eegaa fiicano midhaha daray duuduubka haddii lagu liqo dirxiinu ku jira laga yaabaa baa la yidhi in laga eego bal hadday meesha wax ku jiraan la habayn karo waddan walba lagu adjasgarayn karo waan gartay dhegeysto kalaan haatan khadka siinay bal magacaaga iyo halkaad joogtay waxaan joogaa magaalada hargeysa magacayguna waa cabdirashiid weye cabdirashiid sheege waxaan weydiin lahaa wasiirkii hore arrimaha dowladda bayley waxaan weydiin lahaa sida ina ogsoon lahayba dee dimuqraadiyaddu wada wadankan la yahdo wadankan soomaaliya wuxuu qaatay dimuqraadiyad buu qaatay waxaa laga hirgeliyey waxaa lagu dhaqaya dalka waa dal dimuqraadiya haddana dimuqraadiyaddii waxay u eg tahay midaan ka shaqaynayn wadanka gudihiisa marka waxyaabaha sababaya inay ka shaqayn weydana waxaa kamid ah in dimuqraadiyaddii aanay ahayn mid sal ku leh ama doorashooyin ha ahaatee wax kale ahaatee mid kasoo unkantay oo kasoo baxday dalka gudihiisa inaan ahayna tahay mid dibadda looga soo dhoofinayo oo dalal kale dimuqraadiyadda stailkooda ay qaadanayaan bal u eg tahay noocoodii ay qaadanayaan marka wasiyaasha weydiin laha waxa weeye dee wadamada kale ee soomaalida ah ee gobolka ku yaalay somaliland ka mid tahay waxaa ka dhacay iyaga laftooda waa dimuqraadi waxaa ka dhacay doorashooyin hadday tahay kuwo gola deegaan iyo hadday tahay kuwo madaxweyne iyo hadday tahay kuwo golo baarlamaanba marka dimuqraadiyadda iyo doorashadaas waxay ku timi in la isku daray dhaqankii meesha yaalida soomaaliga ahaa iyo iyo dimuqraadiyadda in la isku daray oo dabeedna laga midadariyay bay ku timi marka waxa weydiinaya maxay maxaa diidaya inay wax ka bartaan oo intay yimaadaan ay dersaan taas oo taasaa la dhaqana oo la la hawl ah intay dersaan ay dabadeedna la guuraan ay ku ku hagaajiyaan wadanka soomaaliya aada u mahadsan waan gartay doctor bele
waad mahadsan tahay su-aasha aada weydiisay oo sax ah soomaaliya dhibaatooyin baa ka taagan dhibaatooyinka ka taaganna waa aada iyo aada iyo aad bay u geesa badan yihiin way geesa badan yihiin waxa weeye dal dibaddiisa iyo gudihiisaba dhibaatooyin badan ay ka socdaan kana socdeen wakti aada iyo aada u dheer ay ka socdeen soomaaliya waxaa roon inay isku daydo inay ka barato somaliland iyo meelaha kaleba ya iyo meelaha adduunyada kaleba inay ka barato inay isku dayeyna waa laga yaabaa waxyaala fara badan ayaa ayaa murugsan waxyaalaha ugu murugsan ee ugu badanna waxa weeye waa ammaanka weeyaan ammaanka weeyaan marka ammaanka haddii la sugi lahaa ammaanka isaga laftiisa ayaa haddaynu dumacnayno ka hadlo aan ka hadlaynaa dhowr cisho ayaan ka hadlaynaa marka soomaaliya problemkeedu problem soomaaliyeed maaha waa problem international weeyaan ya international issues ayaa ayaa ayaa meesha jooga waa gego xafintan ka taagan yahay somaliland inay heshiiyaan oo ay meel iskugu tagaan oo odayaashoodii arrimahooda ay meel wax isla qaataan waxa weeye de wax wax lagu faani kara weeye laakiin haddana iyada lafteedu ma dhibaato la'a de iyada lafteedu ma dhibaato la'a ma dhibaato la'a waxaan u malaynayaa un waxay ku dhaamaan soomaalida kale waa weeye ismalaynayna way ku heshiiyeen laakiin intaa marka lasoo dhaafo dee goondhabada iyo gees garaacu waa badan yahay waa waan la wada soconaa yesterday waxa ka dhacay meesha ya marka soomaaligu meeshuu joogo soomaaliga kale waa lamidu ma kala duwana marka soomaalidu fadhiisato oo tiraahdo dimuqraadiyadda inahagtaa waa teey ya inagu aa ilo aftirsarna addugo aftirsadaan ma jirin intaasoo quruumood aftirsanoo geedkaad baarka kaga taali lahayd guntiisa qofba intuu ku jiraad og tahay dimuqraadiyad taasoo kale habaysa oo laga fikiro waan gartay ayaa loo baahanya maha maha meesha inta laga soo qatanayna waa waan wada booteynayna ma soconayso taas waan gartay haddaan kaa dhex galo waxaa jira dalal badan oo africa ku yaala oo iswaafajiyey nidaamka dimuqraadiyadda iyo nidaamkoodii dhaqanka oo labadiiba ay hybrid system oo kale nidaam wada shaqaynaya ay yihiin sidee baad la odhan karaa marka waa la isugu barxi karaa labada nidaam
labada nidaam waxaa la isku barxi karaa aniga say la tahay waxaa la isku barxi karaa in in dhaqankeenna odayaal baa hogaamiya dhaqankeenna odayaal baa hogaamiya dowladahana siyaasiyiin baa hogaamisa labada sida la iskugu barxayaa marka waxay noqonaysaa iyadoo odayaashii dhaqankuna qayb ka qaataan maamulka waddanka ee qayb ka qaataan odayaashii dhaqanku oo inta la isku yimaado ee laga wada hadlo la yidhaha waxaana dhaqankaynuu daynaynaa waxaana waa wax inagu cusube siyaasaddaanu daynaynaa ya ayaa ayaa la isku wadi karayaa wadano badan oo caynkaasoo taa taa tirigeliyay way jiraan si fiicanna way socotaa innaga lafteenna waa la tirigeliyo somalilan waxay ku shaqaynaysaa waa labada gole ya ee kala badbaadinaya mar walba laakiin waxaa loo baahan yahay waxa weye hataa labadaa gole siday u iman lahaayeen ya ayaa ayaa ayaa ayaa loo baahan yahay in in laga wada hadlo oo laiswaafajiyo laakiin soomaalidu waxay dadka kaleo kala kala dhanka ka duwan tahay aniga ra'yigayga weeyaan hadda maaha eega ra'yigayga weeyaan soomaalidu adduunyada kaleo dhan waxay kaga duwan tahay way soo fadhiisan sharci bay qoran waxaaye waxaasay odhan way wada saxeexi soomaaliya toosoo bay qaadi laakiin haddana ku dhaqmi maayaan kuma dhaqmayaan kuma dhaqmayaan ya i can tell you meel kastaba ha joogaan kuma dhaqmayaan ilaa quwad kale oo soomaali ahayn oo ku xoog rooni ay jirto meesha sharci kuma dhaqmayaan ilbaxnimaduna waa inaad waxaad seexda ku dhaqanta wey ilbaxnimada ilbaxnimadu waxaad seexateen ku dhaqanta weeyaan marka ino waxaa doontaba samee levelkaa doonta samee maxkamadaa doonta samee maxkamadiiba haddaan la dhegeysanayn ka war baarlamaankiiba haddaan la dhegeysanayn ka war ya wa wa waa problemka weyan ka soomaali haystaa weyan waana waa problem soomaaliyeed weeyaan oo ay tahay in wax laga qabto waan gartay aad bay u cad tahay dhegeysto kalaan haatanna khadka siinaya bal magacaagii halkaad joogtid magacaygu waa cumar yuusuf axmed oo ku magac dheer cumar shaafi waxaan joogaa magaalada boorama ee gobolka hawdal aad iyo aad baan usalaamaya cabdiraxmaan dulaale dayle iyo weliba ismaaciil farjar su-aashaada
in yaroo fikir aan ka horsanaya aan ka hormarsanaya fikirkaygu waxa uu yahay waxyaalaha africa dib u dhigay waxaa kamid a dhamac siyaasi oo ama ama xukuumadda marka ha hayo ama mid mucaarada ha hado oo dhinac xalaana ku socda iyo weliba distoorkii distoorka dalkaasi oo u nugul qofka xilka hayaa inuu si fudud u bedeli karo isagoo aan u marin hanaankii ahayd in cod loo qaado ee si kale oday oo u mari karaa hanaan aan caadi ahayn waxay kasta oo kale doorashooyinka oo ay gacanta ku hayaan xukuumadda xukuumadda markaa talada haysaa oo waxaad arkaysaa wadamo dhan oo wasaaradda ay ku dhawaaqayso wasaaradda arrimaha guduhu ah aanay ahayn shaqadeedii haddaba doctor bere waxaan weydiinayaa su-aal ah africa madaxdeeda siyaasadeeda dhaqaalaheeda waxaa si aan toos ahayn bajaraha ugu haya madaxda reer galbeedka haddaba iska daa in doorasho xalaal ay ka dhacdee iyaga ayaa doorta madaxda africa oo hadba ay isleeyihiin waa idin daba kacaya ama idinka hor iman maayo ayay yidhaahdaan democracy ayuu kusoo baxay haddaba haddaynu nahay african caqabadaha iyo waxyaalaha aan soo sheegay sideedaynu uga gudbi karnaa waan gartay doctor bile intaan su-aashaas siinin tuhum baa inta badan jira ah waddamada reer galbeedka laftigoodu inaanay ka daacad ahayn halbeegan ay ku cabiraan nidaamka is-xukun ee africa qaarkood haddii kelitalisku uu la shaqaynayo ay u arkaan dimuqraadi nidaam ka hor yimaadana ay magacyo kale ugu yeedhaan su-aasha uu ina weydiiyey dhegeystuhu borame nagala soo hadlay iyo bal arrintan haddaad jawaabteeda isukay raacaysid
waa hagaage arrintaa iyadii waxaan ku sheegaya aniga ra'yigayga dawladdu wal oo adduunka jirtaa danteeday wadataa ama tutu ha noqoto foreign oo kuwa europeanska ah ama kuwa africaanka ah dawladdu weliba danteeda ayay wadataa markaay waddan imanayaanna dantooday geediinayaan ya anugu markaan tegey soomaaliya ee aan noqday foreign minister waxyaalaha iiga iiga iftiimay ee aan arkay waxaa ka mid ah dee inay qolo waliba wax ku weydiinayso halkeen kaa soo geli karnay kuleeyihiin maxaa noo dana annaga maxaa dan noo haysa laakiin xaqiiqadu waxa weeye xaqiiqadu xaqiiqadu waxa weeyaan adigu haddaad tidhaahdo waxaaye waxaasaan ku hayaa adna maxaad ii haysaa oo aada miiska labada dhinac kasoo wada fadhiisataan oo aad qof wax kala garanaya tahay oo aad tidhaha taasaan haya maxaad ku bedeli taa kalena haya maxaad ku bedeli taa aada soo jeedisay xagga iyaga kama soconayso dadka intiisa badani ya anigu waxaan umalaynaya minister foreign affairs oo la kulmin inuu inuu yar yahay bati kuwa ugu gaar ahaana kuwa kuwa ugu waaweyn waad qancin karaysaa dadkaas waad qancin karaysaa haddaad ha- hal adag tahay haddaad arrimaha adiga laftaada fahamsan tahay haddaad waxa uu ninkaasi ka hadlaya fahamsantay ama qofkaa dumar ay ka hadlayso anigu wax aan la yaabo oo qasab waxaanaan duduucayaa yidhaahda ya ma arag arrintu waxa weeye afrikaankay ka go'daa afrikaankay ka go'daa ta kale ah ee wadanada wa- madaxda dalkaas dalalkaa kale looga taliya wadankan anigu iminkaan joogeen idinka soo warramayo ninka la doortay xasan watara baa la yidhaahdaa gabadh faransiis buu qabaa waa nin eh, dee faransiiska lagu soo train gareeyey sida dadka kale meelaha kale lagu soo marka faransiisku wuxuu ka leeyahay ahayd buu ka leeyahay laakiin lama odhan karo dadkii gooteeyey faransiiska yidhi saa u gooteeya lama odhan karo waa la gooteeyey xaq baa loo gooteeyey ya two thousand tenkiina waa la gooteeyey xaq baa loo gooteeyey ya marka ninku isagaa helay Yag- waxba yaynaan geed xaji ismarmarin haddaan afrikaan nahay geed xajiin leh dantee danteed dantooday wataan laakiin inaguna danteena haddaan wadan waxba laysma diidayo walahina laysdiiday wa- arrintu wa- halkaas sartu ka qorantay waa inaga weeyaan oo tuugo iyo dhac iyo been iyo balaayo ku shaqaynayna haddaan afrikaan nahay dabeetana dad kala marmarinayna ya waan gartay Een, soomaaliya soo hadal qaaday wasiirro waad ka ahaydeen gabagabadii een, eh, su-aashii ugu dambeysay aan ka dhigano barnaamijka Een, waxaa jira xalka soomaaliya markaad eegtid iyo dowladnimadeeda een, laba aragtiyood baa yaalla qaarkood waxay yidhaahdaan waa nidaam gudaha ku xidhan oo ay tahay in gudaha laga dhiso dadka la heshiisiiyo qaarkoodna waxay yidhahdaan waa aragti ku xidhan marka hore in wadamadan dibadda oo dano badan kale soomaaliya xalkooda laga raadiyo oo marka hore la qanciyo wadamo badan ama la mideeyo masaalixda soomaalida ay ka leeyihiin wadamo badan oo ama kuwa deriska ahaadeen ama kuwa dibadeed ha ahaadeen labada aragtiyood iyo maad qabta adigu
anigu waxaan qabaa waxa weeyaan soomaaliya hadday jabtayna soomaaliya waa isjeebisay hadday imika jabaysan ayaad isjeebinaysa Eh, qof waliba dankiisi wata sidaan idhi hadday maanta soomaaliya wada fadhiiso halkaasaan maraynaa tidhaahdo cid ka horjeedsanaysa ma jirto cid ka soo duulaysaana ma jirto cid wax ka doonaysaana ma jirto Eh, you know fikradihii aan qabay markii hore anigu dee laga yaabaa inay ka duwanaayeen markaan inima waxaan arkay iyo dadka markaan la kulmay danahooda dadka ay wataan laakiin hadda dantaadun haddaad wadato ya soomaaliyada isjebisay gudaha ayayna ka dhisnayn iyagaa u kala badanaya adduunyada kale iyagaan isku kalsoonayn iyagaan damacsanayn inay nation dhistaan run soo ma hadde iyagaan doonayn inay nation dhistaan ruuska hadday hadday dawayaan oy heshiiyaan oy fadhiistaan oy yidhahaan halkaasaan maraynaa cid odhanaysaa ma jirto anigu waxaan odhan jiray waxa weeye waxaa la yidhaha ba jirta caano qub baa la yidhaha caano qub i don't know afka ka- meelaha kale wax lagu odhaayo maxaa la yidhaha inta lagu weeyo sida kubadda is- iyo istuubtaay oo geesay leedahay waxaan ku odhan jiray qolooyinka baashaa geesaha leh hadduu libaax weeya aada cuntiid ma cuni karayo in fact haddaad intan marka gasho waad arkaysaa iyagoo islaynaya intan yar bay leegta oo istuubaysaa libaaxii dhiigu ka daaya iskaga tegaya markuu qaban kari waayo You know, meelihii ay u qaban lahaa way garanaysaa ma soomaalidu waa saas oo kale cid liqi karaysa oo halkaasoo dhuunta mari karaysa ma jirto waa dal weyn waa dal ballaadhan waa dal khayraad leh waa dal soo jeeda oo ma garanaysaa dadkiisu mar keliya haddii la kiciyo dhinac u kacayaan very very very sensitive ah ya marka soomaalidu cid kusoo duulaysana ma jirto cid kaloo wax u wadana ma jirto iyaga soanu nin soomaaliya mey iyaga ayaa ah xarig lama sitaan xarig lama sitaan weeye waxbana kuma heshiinayaan hadday wax ku heshiiyaan geedka hoostiisana hadhow way islaynayaan qaar baanu hogaansamayn qof waliba isagaa doonaya inuu madaxweyne noqdo ama isagaa doonaya inuu wax noqdo de markaa dal ma dalbaasaa lagu maamuli karaa dalsaa lagu maamuli karaa dowladda rasmiga macnaheedu waxa weeye ee ka timi turkiga muxuu aha griiga aan wax wada yeelana weeye aan wax wada maamulana weeye aan wax wada lahaana weeye aan isku talaasulna aan isku tanaasulna weeye intaa soomaaliga kama dhaadhacsana intaa midna soomaaliga intaa midna kama dhaadhacsana waa nasiib daro marka dadka soomaaliyeed bay tahay kadeedin inay geedka isku yimaadaan oo idhaha waxaasaan ku heshiinay waxay ku dhaqaajiyaan wayna dadku wayna raacayaan marka ya sanadii wayna raacayaan
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxayna kaga eg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo marti inoogu ahaa agaasimaha mashaariicda gaarka ah ee bangiga horumarinta afrika doctor cabdiraxmaan bayle oo hore usoo noqday wasiirka arrimaha dibadda wuxuuna barnaamij ka qayb galay isagoo ku sugan dalka ivoricos tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiise leh
ismaaciil xuseen farjar ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaysta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali daaja waaka
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee v o eda laanteeda af soomaaliga waana qayb afraad oo ku saabsan xuska sanad guurada saddex iyo afartanaad ee guddoonkii qorista af soomaaliga barnaamijkii kan ka horreeyey sidaan ku soo xusay laba heer ayay lahayd baahinta iyo barista fartii kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatankii loo doortay in af soomaaliga lagu qoro heerkii reer magaalka lagu koobay iyo kii reer miyiga loogu gudbay heerkaa labaad oo tabihii lagu hirgeliyey sokeeye iyo shisheeyaba ay la asqaraareen ayaa waxaa la go'aamiyey in degaankooda loogu tago soomaalidii miyiga ku dhaqnayd ee weligeed iyo waaqeed aan qalin iyo xaashi isa saarin lana baro akhriska iyo qorista farta cusub labadaas olole markay soo dhammaadeenna waxaa si rasmi ah loogu dhawaaqay boqolkiiba toddobaatan iyo boqolkiiba siddeetan tira u dhaxaysa oo soomaali ihi inay afkooda wax ku akhriyi karaan waxna ku qori karaan si kastaba ha ahaatee tabihii hirgelinta ololayaashaas loo maciinsaday suugaanta ayaa ka mid ahayd waxaa si aan kala go' lahayn u soo bixi jiray gabayo fara badan oo barashada farta dadweynaha ku dhiirigelinaya qofkii ka gaabiya heese lagu dhaliilayo laguna tilmaamayo wax asaagii ka haray inuu yahay riwaayado gaagaaban oo iyagana ay ku muujin jireen ruuxa af soomaaliga wax ku qori karaa sida uu uga ayaan badan yahay midka aan wax ku qori karin ee waraaqaha weli suulka ku saxeexaya waa waayadii guubaabinta reer miyiga hal-aburrada qaarkood ay gaarsiisay meel aan laga filaynoo ay ahayd inay ka caaganaadaan waxay ku dhiiradeen inay isbarbar dhigaan barashada waxqorista iyo dhaqashada geela oo la og yahay sida ay u jecel yihiin iyaga oo labadooda tan hore sarraysiinaya madahaygana hal abuuradii sidaa yeelay waxaa tusaale u noqon kara cabdi xandulle oo allaha u naxariistay odayada kooxdii waaberi ka tirsanaan jiray hees wuu ugu talagalay inuu kaga qayb qaato hirgelinta ololihii farbarashada heerkiisii reer magaalka ayaa tuducyadeedii waxaa ka mid ahaa tiro ariya iyo geel toogabeel ma noqotee tacabkaabe waa nimaan ku toosayn saxiixe waanu idinla talinaye ha ka tegina barashada waayadaas aan hadal hayno maanseyahanadii qaybta weyn ka qaatay suugaantii farbarashada lagu gargaarayay waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cabdulqaadir xirsi siyaad oo yamyam ku magac dheeraa wuxuu ku jiray dadkii farta iyo qoristeeda haddiiba bartay wax weynna ka dheefay markii ay u suuro gashay maansooyinkiisii dayaca ka dhargay inuu ku qorto labadii ololaba wuxuu kaga qayb qaatay gabayo iyo heese cudoono meerise ku jiray uu gadaalkii dadweynuhu halhayska dhigtay suugaantaasna siday ila tahay waxaa ugu caansan gabaygii halkudhegiisu ahaa mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisiiya gabaygii taariikhda iyo dhaqanka soomaalida uu ku kala dhigdhigi jiray ee uu u dambaysiiyey guddoonka qoristii afka iyo guud ahaan sidii ay ummaddu ugu beerraqday qaar gabaygaas ka mid ah ayuu ku soo qaaday naxwaha afku qaybaha uu u kala baxo hababka farta loo qoro erayada gaarkooda u qorma iyo kuwa labalaama ee toddobada ah tudocyo qaybtaas ka mid ah ayuu ku yidhi meelisyada lagu qoro naxwaha mooska kaa celiya magac muuqda meeleeyo guud falalka maansheeya weeraha macnaha faafiya iyo hadal maqaam weyn leh isku midab murtida la isku qoro mid iyo noociisa codad afartan meelood ah oo laba mataanayso oo toban dhawaaq lagu maldahay lagana maarmaayo hamse qalinku kuu muujiyooo meel ha kala saaran maamuus tilmaamaha halkuu marayay loo eegay mahmaahda kii loo hayay iyo magacuyaal taagan cayn magac falkaab soo murbaxay shaqallo miisaaman shibanaha aan kala maarmin oo meel u wada jeeda ma aweydiina su-aal mara ku dadan moqor la soo nuugay toddobada mataanaha noqdiyo meel islabalaabma ba da ra ga la ma na ma taqaan miyaad baratay weli mana laguu sheegay markuu intaa yidhi ayuu u gudbay qayb uu ku ammaanayo af soomaaliga iyo gudihiisa murtida ku aasan waxaa ka mid ahaa tala murugtay meel la isku jabay oo mixnaday taallooniman mala aqoon baadiroon marin abaalkiisa garta macallinkeed weeye oo mudan afkeenaa leh mangeed saaran ubax muuqda oo midha hareereeyey waa mareer bislaadoo kaloo mudan afkeenaa leh cod macaankii sheekooyin midhan muhashaha saawe abwaanadu siday noo marsheen mudan afkeenaa leh tix la mariyo maad lagu qoslo oo muxuuba kuu reebta madadaala loo baahan yahay mudan afkeenaa leh gebagabada gabayga ka hor ayuu tuduc ka mida ugu ducaynayaa guddigii af soomaaliga ee fartii la qaatay soo habeeyey isaga oo inoo sheegaya in la qoro ayuunbuu sugaayee maantaa kadib barashadiisa in aanu cidna ugu marti noqon doonin furfuridda aqoonta iyo murtida uu xambaarsan yahayna isaga loo soo doonan doono wuxuu yidhi erge mahadsan rusheeg la isu milay oo kartidii muujay manastooyinkii soo furfuray guusha magaceenna ilaahii xaq maamuli jiray yaa marin abaalkoodi guddigiisa maamuustay iyo mudan afkeenaa leh anigoo aan wada muujinayn madaxka kowgiisa waxaan gabayga miinkaa ka kaca ugu madiix raagay faallada waxaan ula marmaray meelo kala jaada yamyin baa mid kaa yidhi haddaan uunka maqashiiyey muraadkaan ka leeyahay nimaan garani waa mooge mar haddii la ii qoray anaa macallinkiisii gabaygaa ka sokow waxaa jirtay hees la ujeeddo ahoo iyadana uu yamyim lahaa kuna magacownayd cawo iyo nasiibkay waxay ahayd hees gabyaagu uu ummadda ku dhiirigelinayay kuna guubaabinayay si aqoon darrada looga xoroobo in farta la barto waa heestii dhextaalkeedu ahaa waa cudur jahligu jaalle waa cadow dadkee jaalle aynu celibtirree jaalle adna qalinka buugga kula carar caad ceel ciil coof cuud shalay baan cilmi la'aa maantana caalin baan ahay cawo iyo nasiibkay
waa cudur jaaligu jaali waa cadow dadkii jaali aynu ciri tiri jaali
dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax xali idaaja oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteen waa voice of america inta aynaan u gudbin dhinaca heesaha dabacsan bal qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona cabdiraxmaan furna waa mahadsantahay haarunow toban qof ayaa ku dhimatay in ka badan labaatan kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay maanta weerar ku qaadeen hoteelka saxafiga ee magaalada muqdisho wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya cabdiqaadir cumar maxamed ayaa v o a u sheegay in weerarkaasi ay ku lug lahaayeen lix ka tirsadeen maleeshiyada al-shabaab oo adeegsatay laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa wasiirka ayaa sheegay in dhammaan raggii weerarka soo qaaday ay ciidamadu dileen kuwaasoo sitay dirayska ciidamada burundi dadka dhintay waxaa ku jiray jenaraal cabdikariin yuusuf dhagabadan abaantuulihii hore ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed cabdi maxamed cabdidoon oo ahaa xubin ka tirsanaa baarlamaanka hadda jira iyo sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda gaashaandhigga iyo malkiilihii hoteelka weerarka lagu qaaday cabdirashiid shire ilkayte wasiirka amniga ayaa sidoo kale sheegay in ciidanku ay soo badbaadiyeen dad kor u dhaafaya afartan qof oo ah shaqaalaha dowladda hoteelkaasi deganaa taliska ciidamada amisom ayaa weerarkaasi si xoogan u cambaareeyey waxayna ku sheegeen inuu ahaa weerar fulinima dalka ruushkana waxaa maanta baroordiq loogu sameeyey laba boqol iyo toddobiyo toban qof oo rakaab ahaa iyo toddoba shaqaalihii diyaaraddii ruushka ee shalay ku dhacday magaalada sharmasheekh ee dalka masar inta badan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi ayaa ahaa muwaadiniin u dhashay dalka ruushka oo kasoo laabtay magaalada dalxiiska loo tagay sharmasheekh ee dalka masar kuna sii jeeday magaalada saint peterburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka ruushka meydadka laba boqol iyo labaatan iyo sagaal qof ayaa ilaa iyo hadda laga soo saaray goobtay diyaaraddu ku dhacday kuwaasoo la geeyey magaalada qaahira qaar ka mid a ehelada qaraabada dadka ku dhintay ayaa sheegay inay sugayaan caddaynta xaqiijiyaha loo yaqaana d n ga oo ah mid markaasi lagu ogaado qofka halka uu kasoo jeedo mahadsanid cabdiraxmaan fure haatanna sidii aanu idiin ballan qaadnay dhinacii heesaha dabacsan
codkaasi macaanee fanaanada xamda cabdikariin xamda kuweyn ayaa ugu dambaysay idaacaddii habeennimo si wada jirow daadiineen haruun macruuf iyo anigu ah cabdiraxmaan xuseen fure sidaas iyo nabadgelya
Hey, Murugada, child. This program has come to you from the Voice of America, Washington.